bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanta fayla hamiin fayla ka dhowaada warkaana hamingnamay warbaahinta warsan qodobadaysan ka dheegi doontan haddii ilaahyara intuuna ku guda jarnaa iyo weliba kumide maalintii koowaad ee bilo barakaysan ee ramadaan oo laga soomay dalalka islaamka iyo weliba madahda u hambaliyo on diran bulshada qaramada midoobay ayaa dirahayta hambaliyo diran ayaa ka toosanta bilowdowka bilo barakaysan ee ramadaana wasiirka caafimaadka hirshabelle oo subaaqan diri bulshada degow deegaanada maamulka sayti qaraxale kuweere saldhigga iyo roogaan ciidamada amisoma wasiirka hanaanada hoole ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo susheegay inti sa-uudi iyo ogolaatay inti la dhoofiyey hoolo soomaaliya farmaajo oo soo qata teleefoonka kala wada hiriiriyay madaxweynaga jabuuti iyo weliba amiirka qadara madaxweynaga galmudug oo soo golashay wasiirada magacaaba iyo weliba xubno aange ayoo ka jaran dadka harididay cudurka corona virus oo soomaaliya iyo deerti saddex boqol labaatan iyo siyeed qofa soomaalilka dha ama soomaali dhaawaa la angijiyey sidii dalkaasiti ee koonfur afrika akhbaaraadka binaankana weliba ku mid ah dhakhtar dacwad usoo ku gudbi madaxweynaga maraykanka ee donald trump
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray marakala kulanta fayla hamiin fayla ayaa hogadasin kula hamiignimaya bahaytoo juma sabtinaya hahooyda haytay taariikhdana ka toosanta labaatiyo afarta bila afaraad ee abriil sanadka labada kun labaatankiintaasay weliba ayo haayana qodobadii warkaana hamignama haatana ka dhawaada sogiyo faahfaahsan warkamaata ku deerto weliba asaartay shukri ismaaciil axmed ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa inaan dalsiin ku akhri doona haddii ilaahayar insha allah dhiniga sanaadana cabdulaahi jiriya fidhi geeka oo jamaadayahayti waliba maalintii koowaad ee dhaldowka bilo ramadaan ee dalalka dunida islaamka yaalla kubada soomay wasaaradda awqaafta iyo weliba arrimo diinta xukuumadda soomaaliyana halaytee ka dhawaaq diinta maalinta koowaad ee jamaadayeeda ee tabilo barakaysan ee ramadaana inta badanba dalalka dunida islaamka ayaa halaytee lakaga dhawaaqay inti geeka jamaade yeedahayti maalintii koowaad ee dhaladowka bilo barakaysan ee ramadaana dalalka lakaga dhawaaqay bilo barakaysan ee ramadaanka iyo weliba ayaa kumid haytay boqortooyada sacuudi arabiya madaxda dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada iyo bulshada anka hambaliyeeye dhaladowka bilo koowaad ee bilo ramadaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo yaa anka hambaliyeeye dadka muslimiinta gaar ahaana ummado soomaaliyeed bilo barakaysan ee ramadaana madaxweynaha yaa huseeye fadliga bilo barakaysan ee ramadaan iyo weliba weliba kaloo suilaanku tuugay intii naxariistiisa iyo weliba nimcadiisa anka manaysada dalkaana iyo weliba dadkaana madaxweynaha maxamed madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo yaa weliba usushaabka soomaaliyeed saasoo kale soo anka kutuugaya intii cudurka dilaag ee coronavirus oo ilaahay ku badbaadi intii iso waan isu sheegay intiyo isgarab gobsanga waaniyo qaadanga tallaabooyinka dhakhaatiirta saasoo kale ra-iisul wasaaraha iyo weliba sunanka baaqay dadka soomaaliyeed intiyo isafiyaan waana iyo gurmidan dadka danyarta waaniyo aawiyan dhinaga kale madaxda maamul goboleedyada iyo kumida madaxweynaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya abdicasiis xasan maxamed laftigaren ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfur galbeed anka hambaliyeeye bilo ramadaan is-oona bulshada anka do-aya intii ramadaankan ramadaan sheeya isoyo ka diiran caafimaad barwaaqo sida oo kaleed isu sheegi inti iyo gacantiyo isqubsadan waana yo isu sheegi inti bulshada danyartee iyo walan aboodna intiyo aawiyan sanadkan iyo weliba sugudubnaada doona sanadadii hore maadaama ay jirta khatarta dunida iyo wada saameyti waana ku dhalatay cudurka caalamiga ee coronavirus dowlad dowlado badanna weliba yoo ka dhawaaqana intihii hirtii meelo ibaadada lanseedawa waana meelasayti iyo sheegana inti iyo siloon korseed cudurka dilaaga ee coronavirus dowladda soomaaliya ayaa saartay bandowa hamiinkiyo kaasayti iyo nakhurayti suunjari aabahaato iyo si adkayti marki iyo dhalati bilibarakaysan ee ramadaana bandowka iyo gebi ahaanba waliba milasayti ku saaraya inti la tukado salaada taraawiihda haabahaato dowlado ama dowladda weli iyana mareebna meelo laka tukadow salaada jamaada ayoo geeka masaajido dhammaan lakuwada tukaday geeka salaada jamaada hiraabtii hore geeka weliba qaraxa webin laku dheegaya saldhigga ciidamada ku tirsan ah xaan midooda afrika ee amisom ayuu ka leeyin degmada baraawe oo yeeta xarunta rasmiga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya wararka lagu helahay iyo weliba oo sheegahana inti baabura laakubuuyi walyaabo qarhow lala fiirsaday saldhigga weyn oo ciidamada amisom iyo keliyin garoonka diyaarado ee baraawe isla markaasaytina qadhahka kureed meelasayti laku dheegay rasaasa fara badan dhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaab ee sheegatay mas-uuliyadda qaraayada sayti welibana baro bulshada warasho kadaabeen iyo kafaafiyana inti iyo waaniyo sheegana inti lama baabur iyo haka buuyeen walyaabo qarhow iyo kaweeraranga herada islamarkaa saytana khasaariyo dirsiyan ciidamada ugandha oo ku tirsanga haag amisom waa sidiiyo hadalkan dhigan dadka degmada baraawe iyo qaarsho weliba oo sheegana intiyo dheegan dhawaaqa qarahaga jugda aabahaato milasaytuma ku sheego kuran khasaaraday ku dhalatay walibana degana hataa xaalada magaalada maadaama saldhiga suukayaala banaanka degmada sayti ee baraawe maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose weli ma ku hadalna weerarada ismiidaaminkahay oo laka qaaday saldhiga weyn ee ciidamada amisom iyo keliyan degmada sayti wasiirka hanaanada hoola dhirta iyo weliba daaqa ee xukuumadda soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen oo sushir jarayd geeka ka qobadi beledka muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weliba hoose ku hadalaya hayiraadii sa-uudiga iyo laku qaaday howlagii soomaaliya oo suuga lankijay jari ee saudi sacuudi arabiya wasiirka iyo weliba usoo tilmaamay intii tillaabooyinkan iyo kooyan dadaalo iyo hurmuudya ku haytay wasaaradda taasi doonanka dambeyntii iyo ku dhalatii inti laka guulay sida intireed lonfura suuga mushiimkan haya bulshada soomaaliyeed inta badan iyo ku mid tahayan master xuseen iyo weliba arabsha iyo su-eedan kadka ay inti sanad iyo weliba masnadkii barshay iyo socodkii qorshagun iyo weliba sidii sa-uudiga iyo lanka dhaq meelasayta lonka qan iyo lahaayeentiya furta suuga iyada oon meelasayta sagaare iyo oon kuma hadnagan wasaaradda deegaanka beero iyo weliba biyaha ee soomaaliya dhinagaas iyo weliba beledweyne mbaxaane akhyaaray wasiirka caafimaadka hirshabeelle ayaa baaqandiri bulshada degaas deegaanada maamulka sayti faahfaahinta warkun weliba miilaan ku diray waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaana
wasiirka caafimaadka maamulka hirshabeelle cabdi macalin maxamed ayaa baaq u diray shacabka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle isagoona ugu baaqay in dadka ku nool deegaanada hirshabeelle ay qaataan talooyinka ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxa uu tilmaamay in dhankooda ay dadaali doonaan sidii looga hortegi lahaa cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka coronaviruska waa cudur caam ah oo safmar ah oo dhammaanba adduunka ku dhacay lagana midaysan yahay in la iska kaashado maadaama uusan cidna uusan daynayn uusan macnaha muslim iyo gaalo iyo madow iyo cadaan iyo kulli uusan kala soocayn waayeel iyo caruur iyo rag iyo dumar uusan macnaha midna uusan dhaafayn taasaa qasaba in la iska kaashado midda ugu wanaagsan oo cudurka kan looga hortegi karahayo waa in guryaha la joogo muddada uu loo malaynhayo inuu qaadanhayo qofku haddii uusan uusan macnaha u socon howlo muhiim ah inuu ku sugnaado guriga marka labaad inuu gacmaha iska dhaqo mar kastaba horey baan u sheegnay dad muslimahan nahay oo shan waqti yani weysaysanhaya marka caruurta laga saaro marka waxaa la rabaa mar kasta oo xaalad kale aad gashaba inaad gacmahaaga si wanaagsan muddo labaatan sekan ama ka badan ah inaad gacmahaaga aad u dhaqdo waxaa la rabaa meelaha la isugu imaado inaan macnaha la hakiyo sida meelaha lagu cayaaro banuuniga shaneemooyinka maqaayadaha meelaha jaadka lagu cuno waxaasoo dhan macnaha in la hakiyo waxaa kaloo loo baahan yahay in la ilaaliyo distanciga la isu jirsanhayo in la ilaaliyo oo ugu yaraan laba mitir mar kastaba aad ku dadaasho in aad la isu jirsado qufac oo kale yacni in la kala fogaado ayaa loo baahan yahay wuxuu tilmaamay in xuduudaha qaar ee hirshabelle ay yihiin kuwa furan loona baahan yahay inay dadka ku nool deegaanada hirshabelle ay ku dadaalaan sidii looga hortegi lahaa cudurka coronavirus waxaad og tihiin hirshabelle in laga helay kiis oo weliba dhimasho ah oo weliba qof mas-uula ku dhacay loona soo qaaday muqdisho loo soo qaaday sidaas daraaddeed hirshabelle oo u furan kilalka shanaad ama ismaamulka soomaalida etoobiya u furan waxaa weeye waa waa xuduud dheer waaye marka waxaa la rabaa xuduudkaas laftiisa in aan ilaalino dadka ka soo gelahaya waxaa kaloo loo baahan yahay in wacyigelinta mar kastaba la sii wado yacni waxaa jira in la isxakameeyaa loo baahan yahay oo macnaha adugu aad karantiin inaad isgeliso oo gurigaaga aada joogto gurigaaga ku sugnow iskuulladii waa la fasaxay cayaarihii waa la fasaxay dugsiyadii qur-aanka waa la fasaxay masaajidadii waxay fidinhayaan in aad gurigaaga ku tukato oo sidaanoo kale markay dhacdo macnaha ay kuu bannaan tahay inaad gurigaaga ku tukato marka waxaa loo baahan yahay amuurtaasoo dhan in si saxa loo qaataa loo baahan yahay cudurka waa ku jiraa hirshabelle waa ku jiraa inkastoo macnaha agab ku filan oo lagu baaro ayna jirin dad badan baa dareemahayo oo calaamadihii ay ka muuqdaan oo hadday tahay urkii oo ka tegahaya dhadhankii qandho quufac waxaasoo dhan waa ay jiraan oo waxaan la wadaagnaa wadankaan la wadaagnaa waadna arkaysaano hadda qalabka wuxuu yaalaa muqdisho maalin kasta waa la baarahayaa waxaa soo baxaysa dad badan oo bositifa dhimashana waa ay soo baxaysaa marka waxaa loo baahanya annagu ka wasaaradda caafimaad waa dadaalaynaa iyo hay-adihii kale oo adeega caafimaad samaynhayay madaxdii oo dhan baa macnaha iyo wasaaradihii kale oo dhan baa dadaalahaya waad ka waraysaan in madaxweynaha uu iclaanshay in iskuullada la fasaxo xayaarahana la fasaxo dadkuna ay guryahooda joogaan in dadka la ogeysiiyey wasaarado dhowr ahna guddiyo laga sameeyey oo ay ka matay wasaaradda caafimaadka guddiyadaas oo ah kuwo caafimaadka qaabilsan laga hakiyey shaqooyinka iyo barakacayaasha oo yani dadkeenna waa dad fakriay u badan yihiin amuurtan markay dhacdana yani waxaa soo baxaya baahi badan baa soo baxaysa guddiyadaas waa loo sameeyey federaalka waan wada shaqaynayna waa la dadaalahayaa
wadkaasi weliba usan dambey warbixintii waryaagana bashiir cabdulah cusmaan usan idinku diri magaalada beledweyne ee gobolka hiirana dhinaca kalena kheyray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa qata teleefonka weliba uusan kuwada hiriirana madaxweynaha dalkaasi jee jabuuti mudane ismaaciil umar geele iyo onmilasitis koog wareysaday hanaanka iskaashiga lamada dal ee walaalo iyo milasitiyo kuwa jahanyin kamayowka iyo weliba kooraseedowka cudurka dilaaga ee covid toban sagaala ooso safmar usukeeyay dhinaga caalamka madaxweyne farmaajo iyo weliba usumeelasayta kalwadaagay dhanisha iyo dalkaasitiya jabuuti nishaabka iyo weliba dowladda soomaaliya iyo kala dardaarmeen intii walaaloosha jabuuti iyo murugada iyo weliba dhibaatada meelasiti ee ku dhalatay daadkii roobkii meeleesoo kafatahi ee dalkaasiti isu sababay khasaara naf iyo weliba maale madaxweyne ismaaciil umar geele iyo weliba sunan kambaliyay madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo dowladda iyo weliba shacabka soomaaliyeed inti bilowdo kabilo barakeysan ramadaan ilaa inuusan ku toogi inti nabadyo barwaaqo la kubada dhammaystada dhinaga kale madaxweyne farmaajo iyo weliba saqato teleefoonka kala hariiraya dhinaga city ee america amiirka dalakaaseyti ee qadara welibanyo kubada hadalena horumarinta iskaashiga iyo weliba hiriirka lamada dala gaar ahaan dadaalada aalamiga ee iyo laka wajahaya kameeyowka iyo weliba koorseedowka odalka covid nitena madaxweyne farmaajo iyo xuseynti muhiim yeedan lata mideeyowka dadaalada laka hakameeyahaya faafowka odalka safmarka ee usoona meelaseyti kabandhiki maadaama yeelata intay la hoojiyay iskaashiga iyo katoosanta milasayti intay naanis aruursada khibrad khibrado iyadoona gacanno kusii haya dowladda federaalk ee soomaaliya tayayowka laamo daryaalka caafimaadka oo dagaal hoogan iyo oonka jaraan cudurka covid tomi sagaala madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed abdi kaariy ee qorqoor iyo weliba oosamaga way gulashay wasiirada iyo ku koobayeen labaatan iyo saddex wasiir hanasayton iyo kudhaha muuqdaan hubno aan oo ku tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sida xildhibaan axmed macalin fiiqe iyo weliba xildhibaan saabir shuuriye nuura dastuurka federaalk iyo weliba usoo dastuurka federaalk ee soomaaliya muqrabintii qofka haddii uusoo meelasay jago wasiir usukuqabada dowlada goboleed intii usu waayo waa hidashaya xildhibaannimada baarlamaanka iyo weliba tan kale dadka harididahaya ama harididii cudurka covid toban sagaal ee dunigan soomaaliya weliba iyo diirtay saddex boqol labaatan iyo siyeed qofa afartii koo qofa iyo geeka lokuhelay cudurka covid toban sagaal welibana an amuday lama qofa labaatan afartii saa ee la dhaafi wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya fawziya wiker nuur ee sheegtay intii boqol intii saddex boqol labaatan siyeed qofa laku helay cudurka covid toban sagaal gaar ahaan guud ahaanba dhinigan soomaaliya dhimashadii sidoo kale weliba yadiirtay tumili gofa meelo dadka kufaysida cudurka yadadirtay ilaa siyeed gofa weliba sidoo kale dee sheegday intii dadka cudurka laku heli koo kumid ee usukukooye dhinigasayti ee magaalada gaalkaayo qeybta galmuduga wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ee sheegtay inti kiisaska cudurka laku helahaya dalka soo maalinba maalinta guddanbeydii hore sii korahayta waana lambaahanyiin tishaabka iyo dhiigan tallaabooyinka loonku horseedaba waana lakiyarayo faafowka cudurkan magaalada cape town gaar ahaan xaafada laka magacaaboba stranda iyo weliba laka sheegaya intii laka dhaaway gabar soomaaliya iyo kumidtaajtay bilaanta soomaaliyeed oo kanool dalkaasayti kahobur ade iyo weliba la sheegaya intii iyo dhaaway injiistan gabray ee laka magacaabo maqasha laka sheegay zahre abdilaahi ooyo meelasayti iyo kamagaa dheerati zahre gaabe iyadoon weerarka kudhii kureed meeliyo ku basadeen guddoomiyaga jaalida soomaaliyeed ee magaalada cape town cabdiasiis guure iyo warbaahintan sheegay intii hiligii gabartaasayti la dhaawaayo la soodan iyaalsha islamarkaa saytana hati laka dabiibahaya xaaladii aafimaad isbitaalka guud ee xaafada sayti dalka koonfur afrika ayaa weliba uskumid ee dalalka ankisada ankawiin ee soomaaliyada laka dhibaatay u yeedo labaatan afarta la dhaafi laka boobi meelasayti meelo ganacsi iyo dhijin dhinigan soomaaliya anka dambeyntii akhyaaraya dhakhtara usoo undoodoba dhakhtarkan iyo weliba ooso katagasusi dhiniga ilma baarowka ee daawooyinka iyo sheegay intii macaamiilsha iyo isu shaqada kuwaaya maadaama usu horkooya fikirka donald trump oo isu haaya sida laka sheegay intii meelseti laakusaara ama dhakhtarkan ususaara cudurka daawadiisa ee cudurka covid tomi sagaala dhakhtarkan iyo weliba usoo gaamiya wakaalada dowladda maraykanka yaadalata oyo lan hil saaray intiya daawoya hansaarta cudurka safmarka ee coronavirusa dokhtorka sheegay intii shaqada laku burayo maadaama usukorkoya daawada isu trump sheegay inti laansaara waana loon horseedaba cudurka dilaaga ee covid tomi sagaal osu dunida eedanka faafi warkii hamiina madhugun sidayaal hiliwisinkula sooteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo intaninka dhonyi amaanallah